barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah koob iyo tobanka bisha janaayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka hal xidhaalayaasha iyo weliba mahmaahyaha soomaalida laba gabdhood baa isku faaray beri midi waxay tidhi aabbahay dhul dilaacay buu tolaa tii kalena waxay tidhi aabbahay meel jooga dhulba kuma dilaaco la xidhaalaha saasuu ahaa ma garanaysaa googgaabaa la odhan jiray cigalayuuka kale odhan jiray
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
bartankeeda iyo beledweyne ku nooshay intaa idaacadda ku guda jira inaad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu sii wado ololaha uu rabo inuu aqalka kongareska iyo bulshada maraykanka ku qanciyo in loo baahan yahay in derbi laga dhiso xadka koonfureed u dhexeeya maraykanka iyo mexico ayaa aqalka cad uu sheegay inuu qaban doono kulan uu la yeesho ilaalada xuduudka gobolka iyo weliba hogaamiyayaasha bulshada galabnimada jimcaha maanta trump ayaa sheegay inuu derbiga loogu baahan yahay si loo joojiyo soogolootiga sharci darrada daroogada iyo weliba dembiilayaasha uu sheegay inay halkaasi ka yimaadaan waxaana trump uu khamiistii shalay booqday gobolka texas gaar ahaan magaalada xadka ku taalla ee maclen isagoo sheegay in laga yaabo inuu ku dhawaaqo xaalad qaran oo deg deg ah
laba saxafi oo u shaqeeya wakaaladda wararka royters oo ku xiran dalka myanmar ayaa maanta ku guuldaraystay raacfaan ay ka qaateen xabsi toddoba sano ah oo ay horey maxkamadii ugu xukuntay waa lon iyo kyaw so o ayaa la xiray bishii disembar ee sanadka labada kun toddoba iyo tobankii kadib markii lagu eedeeyey in ay ku xadgudbeen sirta dowladda myanmar garsooraha maxkamadda sare ee myanmar aun ganyan ayaa sheegay in qareenada wariyaasha aysan soo bandhigin cadeymo ku filan in saxafiyiintani ay berri ka yihiin waxa lagu soo eedeeyey labada weri ayaa xarigooda ku sheegay shirqool ay soo maleegeen booliska kaasoo bay yidhaahdeen lagu rabay in lagu daboolo warbixinno ay ka diyaariyeen gabadfallada dalka myanmar loogu geystay dadka muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee kasoo jeeda qowmiyadda rohingya tafiftiraha wakaaladda wararka royters stephen adler ayaa sheegay in wariyaashani ay u xiran yihiin keliya hal sabab oo ah in madaxda myanmar ay rabaan in ay runta aamusiyaan
duur wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay mar kale meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaana magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e barnaamijkeeda dhallinyarta maanta barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaalida qaarkood halxidhaalaha iyo sida haweenka soomaalidu ugu xidhi jireen ragga iyo maahmaahdu halka ay hadalka ka gasho waxaana inoogu martaya caaqil ibraahim abuuxumed riiraash ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanku waxay ka mid yihiin dhaqanka soo jireenka ah ee soomaalidii hore sida laga warqabana deegaanada soomaalida waxaa laga ciyaaraa ciyaaro kala duwan oo sooyaalka dhaqanka soomaalida ka mid ah haddaba ciyaarta loo yaqaana welwelaha waxay ka mid tahay ciyaaraha caanka ka ah gobolkan awdal bal aan ciyaarta welwelaha oo la ciyaaraya qadar ka mid ah barnaamijkeennan ku dhagaysano inkastoo aan la garanayn wakhtiga ay bilaabantay ciyaartani haddana dadka waayeelka ah qaarkood waxay sheegaan inay ciyaartani jirtay wakhti dheer taasoo sababaha ay ku bilaabantay aan wax ka weydiiyey caaqil ibraahim aw maxamed riiraash barnaamijkan la yidhaah hooy waykaa aala booni ku soo baxay waxaa la yidhi waar hooy waykaa haddana waykaa waa ma joognaabay calaamadaasi ahayd barbareeyoho waa barbarada kaga socday ahayd moogtahay afgarashada iyaga ka dhaxaysa annagaa reebi ogayna ridda weeye warmaha kolkii wada riday ahayd sidaan taariikhda ku hayo gobolkan awga buu ahaa moogta kolka annagaa reebi ogayna ridda weeye lagu riday dhulka ugu dhacay weeyaan yim yim hiyadan la idhaada halkaasay ahayd waa dhulka maugu riday waa ciyaarta walwalow qaada waa kolkan tirtirfadani waa marka ay soo ay khiyaalka u dhigayaan horta way soo tirtirfanayaan oo hooy waykaayo ha idin daawada weeyaan oo waa la degsiinayaa war hooy waykaa war halkaasoo barbareeyo barbarada kaga socday ayadoo in la ciyaarayunbuu lagu ha u adkaan buu lahaa isagu ha u adko in la ciyaarayo waa ka dee barbareeyood iyo barbaradii lagaga socday annagaa reebi ogeyne ridda weeye ku dambaysay anugu kolley welwalaha ma ciyaari jirin ciyaar dhaqameedkana kolley de ciyaar dhaqameedka lugta ee ama hirwada la odhan jiray ama saddexdaylada la odhan jiray waxaas iyagu dee taariikhda kolkaa waa la tuma jirin oo waa la iska dareeraya laakiin taariikhaha yacni dhaxalgalka ahaa ama buraanburku ahaa ama gabaygu ahaa ama maahmaahday ahayd moogta wixii nide qof qof baa u qaybsanaa moogtahay ciyaaraha qof qof baa u qaybsanaa dee waxaanu soo gaadhnay annagu kulan la yidhaaho caddadu bilatoo cagaarku bahya kirmayno ciyaari caasharu booy waa ciyaarihii moogta magaran caddadu bilatoo cagaarku bahye kirmayno ciyaari caasharu booy baa la odhan jiray magaranaysa waxa iyo wax la mida ayay ahayd sidoo kale waxaa jira ciyaaro ka mid ah sooyaalka dhaqanka soomaalida oo haweenka soomaaliyeed ciyaari jireen oo ay ka mid yihiin ciyaartani halxidhaaluhu wuxuu ka mid yahay dhaqanka sooyaalka soomaalida kaas oo ay haweenku ku hubin jireen ragga midka waxgaradka ah iyo midka kale haynoo tilmaama halxidhaalayaashaasi iyo nooc ay ahaayeen caaqil ibraahim
waxaan ka xasuusanahay ninbaa gabadh loo kaxeeyey tii oo beer baxday baxday baxday horta waxay tidhi inanasiyay tidhi waa la fadhiista war maa inanasiyay haddana tidhi kii watay wuxuu yidhi maxay ku hadlaysaa wuxuu sawtaa fadhino kabahay naga bixiyay leed wiilkii la socday ina afuriye haddana tidhi war maxay leed wiil mareeraan la joognaa war caday la soo baxayna leedahan cadaanay leed wiil haruur baxay bay mareen oo haruurkani muu ba'ay bay tihi mise wuu baxay maxay leed wiil inuu firida coongo'day way arkaysaa war nin kalihi ma qaan laayahay mise qaan baa lagu leeyahay bay leed wiil waxa kaloo nin la aasaya aragto ninkani ma hore u dhintay mise eeg u dhintay bay haddana tiri eeggaba la aasaya maxay ku hadlaysaa buu yidhi oo war wax ma ka hadheen mise kama hadhin bay leedahu cadxidhaalaha waxaasaa ka mid ah gabadhii ninkii waxay tidhi anu ka shaqo kuma lihi bay tiri laba gabdhood baa isku faaray beri midi waxay tidhi aabbahay dhul dilaacay buu tolaan tii kalena waxay tidhi aabbahay meel joogo dhulba kuma dilaaco la xidhaalaha saasuu ahaa ma garanaysaa googgaabaa la odhan jiray ciga layuuka kala odhan jiray meeshaa maroo muuqaa lawaa baa lagu xidhaya meeshaa maroo muuqaa lawaa qofku hadduu gartana wuu gartay haddii kale uu garan waayana waa loo sheegi jiro waa raad raadcageel oo roobka daba da-ay baa la odhan jiray raadcageel oo roobka daba da-ay baa la odhan jiray meeshaa maroo muuqaa lawaa waxaa kaloo la odhan jiray googaa cigaliyo waxaa la odhan jiray xeradeennu waa wada ula u laqaata male qofkaasi hadduu garto waa sax hadduu garan waayo waxaa la odhan jiray waa geesaha riyaha ayaa lagu furi jiray maahmaahdu waxay ka mid tahay murtida afka soomaaliga waxaana inta badan la isticmaalaa marka garta ama dacwadda lagu jiro taas oo qofka hadalyaqaanka ay hadalkiisa ku xigmadeeyo maahmaah ama murti dhaxalgal ah sida uu tilmaamayo caqil ibraahim moxamed riiraash waxay ahayd maahmaahdu waxay ahayd odaybaa laba qolo oo xigta ah be- bo- iyo ceel inay ku wada hadlaan damcay nin sheekha oo dadkaba ka dhexeeyaa damcay inuu een, inuu isagii ka hadlo oday dhaqameed oo een, isagu aan sheekh ahayn baa odaygii dee ninkii sheekhiibuu la hadlay wuxuu yihi, war iska daa hawshaa iska daa dhexeeyaa tee buu yihi, uu- uu- uu day waayo wuxuu yidhi la dhawre aan isdhowrin baa jiro Wuxuu yidhi, la dhawre aan isdhowrin baa jira shalay sheekh hebel baad ahayd maantana hebel unbaa tahay buuri anuu waxba kuwaaba yeeli maayo waxaad halkaa ka heshaada iskale buuri wuxuu ka hadlayaa inuu qiimo lahaayu dadkana u hadlayo kuwana ka eexanayo ka wada dhexeeyu u sheegaya saasaa loo sheegaya la dhawre aan isdhowrin baa jiro waa waa waa run oo iminka waxaa jira hadduu qofka waxaad yeelaysuunbaa in laga daayo wuxuu is yeelaya maa laga dayn karay Ee, waxaa kaloo la odhan jiray ee, kabkab baa lagu sargooyaa baa la odhan jiray arrintaa arrin taa kabkab baa lagu sargooyaada waxaasi xeer horoo dhacay miyuu yahay weeyaan oon kabtii maynu u haynaa bay ahayd kabtii maynu u haynaa haddii loo hayo dee laguma badaalayo haddaan loo hayna dee wixii kale laga yeelayaa la odhan jiro haddii kab loo helayo waxaan iminka maxkamadaha lagu sii socduuna labaala noqonayo un laba cishaa lagu dhamaynayo kabtaa unbaa loo soo qaadanayo layskuma daalayo cilmi bay ahayd cilmi wax cilmi ahayd muugta marka ay guurtii arrin gasho ee ciddii ay u gashay mudiciga iyo mudacalihiga ahayd cidi gartii ay ka tirsato xaggay waan biil qaadan jirta waxay u abiil qaadan jirtay dee aan, ama qabiil buu ahaa kolkan kolka hore galay ama degmay ahayd waxaan kolka hore galay in isku degaanay ahay waar geed kalaan kale ahaye geed kalaan kale buu odhan jiray abiilku geed kaluu ahaa waa reer kale oo kaa ku dhow baryaha laba qolo oo waxa isku dhacay aan, wadadego oo walaalaha halkan isku dhacay halkan meel aan inaga dheerayn waxa dhexdhexaadintii galay saddex qoloon labadii labadii istishaan ahayn baa galay dhexdhexaadintii waxa la yidhi aan, dee way u baxeen waxay ugu baxayaanna waxbaa laga tiirsanayaa kuwan isdilay labadii dawaawe isdilena waa laga fogeeyey dad ilaahay yaqaana wuu ahaa dadkii hore waxay soo go-aamiyeen dadkaasi inaanu isku dhicin baa la soo go-aamiyey saddexdii qolo waxaa la yidhi qolo een, iyada iga daa labadaasi habartooday dhamayna iga daa baa layidhi labadii qolee kale waxay yidhaaheen een, inaad isdishaan baanu garannay oy reer hebella in yaroo waa labadii qolo mid ka mid a reer hebel u taliyaan ka soo hadho reer hebella in yaroo reer hebel u taliyaan ka soo hadhaan soo go-aamine dani ma idinku jirtaa baa la yidhi maya unbaa la waa dad ilaahay garanaya moogta maya la yidhi dee haddaan idda sidibaa lagu kala daray laguna bogsida wakaa
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama waxaanan ku soo qaadannay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka halxidhaalaha iyo maahmaahda soomaaliga waxaana inoogu martay ahaa caaqil ibraahim aw maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal tan iyo kulantideenna dambe waa aniga oo ah haashim sheekh cumar good oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo intaynu ku kulmi doonno barnaamij la mid ah barnaamijkeennan
aad ayuu u mahadsan yahay haashim good oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyey halkaaad kala socoteenna waa v o a qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafayba ku lug lahaa howlaha nabadaynta magaalada ayaa toddobaadkan soo gebagabeeyey kulanno ay uga arrinsanayeen sidii loo sii dardargelin lahaa howlaha dhinaca nabadda ee magaaladaasi cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxyaabihii diiradda lagu saaray kulanka ka wareystay gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug jacfar yuusuf cabdalla
muhiimada kuwaad waxay ahayd oo lomber one aan diiradda saarnay waxaa jira kulan ugu dambeeyey kulankii dhalinyarada ahaa oo nabadda gaalkacyo ama maalintii nabadda adduunka waxa weye gaalkacyo si wada jir ay u qabatay dhalinyaradeedii ay si wada jir u qabteen alyacni in dhalinyaradu aysa ku ekaan munaasabado la qabto in nabadda gaalkacyo lagu xoojiyo aysa ku ekaane kulamada la joogteeyo midnimada dhalinyarada la joogteeyo isdhexgalka la joogteeyo maxaa la oran jiray yani wacyiga iyo dareenka dhalinyarada laga qabana yani in la balaariyo oo dhalinyarada maxaa la oran jira la empower gareeyo buu ahaa diiradda wixii lagu saaray maasha allah ninka dhalinyarada ahna maadaama uu maxaa la oran jiray dhalinyarada la socday dhaqdhaqaaqooda la tuso waxqabadyadii iyo maxaa la oran jiray dareenka dhalinyarada sida uu ahaa saan ahaan jirna awal iyo maanta waxa weye guulaha la gaaray in lamataqana loo muujiyo la tuso cid kastoo dhalinyaro ah oo gobolka imaanaysa oo adkaar kala duwan ka aaminsan gaalkacyana in si practical loo tuso gaalkacyo wejigeeda saxda ah intaasuu ahaa kulanka maasha allah si qurux badan buu kusoo dhamaaday waxay gaalkacyanu diyaar u tahay cid kastoo dhalinyaro ah gaalkacyo waa xarun dhalinyaro waa magaalo dhalinyaro waa magaalo nabadeed in cid kastoo dhalinyaro lagu soo dhaweeyo la sharfo la karaameeyo ay tahayna hoygii dhalinyarada insha allah waxaan rajaynaynaa hadda puntland dowladda cusub baa ka curatay in xaruntii dhalinyarada waxa weeyaan anagoo kaashanayna dowladda federaalka iyo iyo puntlandba xaruntii dhalinyarada iyo iyo galmudugba xaruntii dhalinyarada laga yagleelo gaalkacyo oo waxa weeyaan nin kastoo dhalinyaro ah uusan ku degin hotel uugi lahaa meeshii lagu soo dhaweyn lahaa iyo maxaa la oran jiray maadaama gaalkacyo ay sheegato inay tahay xaruntii dhalinyarada muddooyinkii ugu dambeeyey kulamaa lagu qabanayay magaalada gaalkacyo oo dhalinyaradu ay hormud u tahay ma jiraan ilaa iyo hadda wax kulan ah oo dhalinyarada ay ku qabatay deegaanada miyiga ah si dadka wacyigelin iyo tusaale ay ugu noqoto waxaa jiray kulamo maxaa la oran jiray lagu tegay miyiga magaalada gaalkacyo dhinaca bari iyo dhinaca maxaa la oran jiray galbeedkaba walow aysan xoog aysan ahayn maxaa la oran jiray kulan maxaa la oran jiray aada u balaaran soo ahan laakiin kulamada goonigoonyaa jiray ay dhalinyarada ugu tegayeen maadaama miyigu reer guuraagu dad maxaa la oran jiray inta badan islaaya ay yihiin dad hooysanna ay yihiin dhalinyaradu kulamo goonigooniyaga la yeelatay laakiin waxaa soo socda kulamo balaaran oo joogto ah oo wacyigelin u badan oo waxa loo aan u isticmaali doono waxa la yihahdo dhinaca saxaafadan aan u isticmaali doono hadduu allayno in la gaarsiiyo miyiga dadka deegaanka inay yihiin dad walaalo ah dad maxaa la oran jiray wax walba ka dhexeeyo dhulkana uu yahay dhul ku filan ka badan in la dareensiiyo si ay mataqaana wada noolaan lahaayeen dhirtaasna ay wada daaqi lahaayeen xooluhu biyahaasna ay wada cabi lahaayeen dadku iyo deegaankana ay isku kaashan lahaayeen annaguna aan nahay dadkii deegaanka joogay magaalada joogay gacmahana annaga aan haysano annaga markaan gacmaha hayshaysano aanu nahay dad mataqaana wada shaqaynaya ayagana nagu daydaan ay saasoo ka noqdaan dad wada shaqaynaya oo nabadii ka shaqaynaya horumarka ka shaqaynaya in raymiga nagu daydaan kulamadaasoo ka socdaan hadduu aan leedno laakiin ad waxaa jira kulamo hordhac ah aanu samaynay oo sahan ah in dadkii balata loo tegi karo la booqan karo wax laga dhaadhicin karo ah marka insha allah kulamada ballaaraan oo soo socdaan hadduu aan leedno oo wacyigelinta u badnaan ugu dambayntii adoo iisoo koobaya muhiimadda dhalinyarada iyo kulamada ka soko maxaa ilaa iyo hadda idiin qabsoomay oo horumar aad ka gaarteen horumarinta deegaanka iyo dhinaca nabaddaba waxa weye maasha allah gaalkacyo maanta siday ahaan jirta way ka duwan tahay gaalkacyo maanta way isku furan tahay waxaanu qabanaa kulamo dhalinyaro aanu qabanaa xilli habeen ah waxaanu qabanaa kulamo maxaa la oran jiray nabada looga hadlayo halka laba sano ka hor ee adkeyd xataa mataqaanaa in la is arko ee adkeyd is-aaminaada ee adkeyd in wax la wada qabta ee adkeyd oo qola walba gaar mataqana wax u qabsan jirtay laakiin maanta gaalkacyo waa isku furan tahay dhallinyaradeedu waa midaysan yihiin ganacsigu waa xor horumarku waa waa socdaa qofkii xagga u gudbay koonfurta u gudbay wax dareena ma qabo qofka waqooyi usoo gudbay wax dareen noqda yani horumar ballaaran baa laga gaaray dhinaca integrationka iyo isdhexgalka marka insha allah waxaan rabnaa horumarkaas laga gaaray inaanu hadda dalkan qolada ganacsatada iyo dadka qurbajoogtana aan ugu baaqno in dalka dibdhisi lagu sameeyo magaalada la maalgashto waxa weye horumarkan halkaa uu kasi socdo marka maasha allah guul baan joognaa waxaan rabnaa hadduu allin guushaas inaan horay usii ambaqaadno oo waxa weye sii laba jabaarin hadduu allin
waagaag dhegeystayaal,kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug jacfar yuusuf cabdalle oo u warramaya waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatana wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahadsaned cabdixakiin kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca spain kooxda barcelona ayaa guuldarro lama filaan ah kala kulantay kooxda leventic lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka tartanka coba del rey kadib markii looga badayay laba gool iyo gool ciyaartooyda kale ah eric kabako iyo borha mayoral ayaa daqiiqadii labaatanaad inta aanan laga bixin u kala dhaliyey labenta labada gool ee ay uga badisay barcelona goolka keliyaha ee barsa waxaa saxiixay laacibka reer brazil philip cotini oo rigooro ku dhaliyey guuldaradan ayaa imaaneysa saddex toddobaad kadib markii ay barcelona shan gool iyo eber ku xaaqday kooxda xalay ka badistay ee levent saddex ka mid ah xilligaasi waxaa dhaliyey messi oo ciyaartii xalayna ka maqnaa lugta labaad ee labadan koox ayaa khamiista ka dhici doonta garoonka kooxda barcelona ee nuka sidoo kale ciyaar ka tirsanaa tartanka cobadel rey ayaa xalay dhacay kooxda kubadda cagta ee real betis waxa ay ka badan weyday real sociedad waxaana ay ku kala baxeen barbaro goola la-aan ah laakiin kooxda sevilla ayaa saddex gool iyo gool waxa ay uga badisay kooxda atletic bilbao waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah nolito andre silva iyo ciyaaryahan wisam bin yeder dhinaca ingiriiska sabtida ayaa waxay dhici doonaan ciyaaro ka tirsan horyaalka premier leaga kuwooda ugu xiisaha badan haddii aan soo qabanno kooxda chelsea waxay la ciyaari doontaa naadiga newcastle kooxda horyaalka horkacaysa ee liverpoolna waxa ay marti u noqon doontaa brighton and hof albion arsenal ayaa waxa ay biri galab la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee westham crystal balace waxaay garoonkeeda kusoo dhawey doontaa watford halka lester ay fooda dari doonto kooxda kubadda cagta ee southampton wararka talyaaniga waxaa ugu weyn booliska gobolka nevada ee dalkan maraykanka ayaa si rasmi ah u weydiistay booliska talyaaniga inuu tijaabada hidisidaha loo yaqaano d n a ka qaado xidiga kooxda yuventus iyo xulka bortugiiska christiano ronaldo codsiga booliska ayaa qeyb ka ah baaritaan ku saabsan kufsi ay haweenay maraykan ah ku eedeysay in ronaldo uu ku kufsaday magaalada las vegas toban sannadood ka hor arrinta kufsiga ayaa soo shaacbaxday bishii sebtembar ee sanadka labada kun sideed iyo tobankii kadib markii catherine mayorga ay ronaldo ka dacweysay maxkamadda clark county ee gobolka nevada iyada oo ku eedeysay inuu ku kufsaday qol ku yaalo hoteel ku yaala magaalada las vegas haweeneydan ayaa sheegtay in ronaldo uu siiyey kufsiga kadib lacag dhan kun oo doolarka maraykanka ah si uu u aamusiyo qareenada mayorga ayaa sheegay bishii sebtembar in gabadhani ay hadda doonayso lacag dhan laba boqol oo kun oo doolar oo magdhow dhinaca sumcadda ah ronaldo ayaa sabeeniyey eedaha loo soo jeediyey dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intan
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imi soo gaaraya washington wararka iyo weliba warbixinada iyo waraysiyada ah iyo barnaamijyada aad ku maqlayseen idaacaddaba waxaad mar kasta nagala socon kartaan boggayga internetka ee v o a somali com
toddobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mida beelaha soomaaliyeed waa dhaqan fool xun oo muddo dheer soo taagnaa welina aan loo helin xal wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha haybsooca waxaa si gaara ay u saameeyaan beela soomaaliyeed oo in muddo ahba tabanaya inaanay helin cadaaladii iyo xuquuqdii uu lahaa qofka muwaadinka soomaaliyeed toddobaadkan waxaa barnaamijka faaqidaadda aan diiradda ku saaraynaa dhibaatada faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga soomaalida iyo sida wax looga qaban karo
waagaag dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii wararkaan idhaahda dhinacii heesaha waxaynu ku wada nasan doonnaa heesta badda cas iyo weliba cabdisalaan macalin cabdulle
biyuhu maraano xariduna ballidtaal oo cambay ku dhalatiyo dubarwaaqa od garan bulbiyuhu maraano xariduna ballidtaal oo cambay ku dhalatiyo dubarwaaqa od garan bidhaantaydan waayoon bidhaantaydan waayoon badigoob ku waashee barriga ay ku nooshaa shimbir buuba igu tiri barriga ay ku nooshaa shimbir buuba igu tiri bararkeedo ambaarkadiyo bashalkeedan u boogaya bishan dhaxdiida oon helan boqola soomaan ballan ku qaadi bilash laguma dhaarti bararkeedo ambaarkadiyo bashalkeedan u boogaya bishan dhaxdiida oon helan boqola soomaan ballan ku qaadi bilash laguma dhaarti bartankeediyo baalad waynay ku nooshee buurahan buurahan jeclaysiyo baartimuu qadheeray bartankeediyo baalad waynay ku nooshee boqolka soo baxayay shan iyo tobnaadeen baaxidaan kuu qaabo barnii bidhaan araagayga teegi way boqolka soo baxayay shan iyo tobnaadee baaxidaanan kuu qaabo barnii bidhaan araagayga teegi way
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi badda cas iyo weliba cabdisalaan macalin cabdulle uu ku luuqaynaya dabcan dhegaystayaal heesta waxaa hore ugu luuqeeyay amaba qaadi jiray fanaankii cabdinaasir macalin siciid dabcan heestaasaana idaacaddaydii gabagabo ah sidoo kale dhegaystayaal waxaa naga xasuusina sidii aad haatanba wargelinta ku maqlayseen barnaamijka iyaga faaqidaada toddobaadka ah inaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda isagoo ku saabsan faquuqa iyo weliba bulshadaasi soomaalida iyo xaaladeeda oo aan ku falanqayn doono barnaamijkaas barnamijkaygaasi faaqidaada toddobaadka guud ahaan idaacadda iyo duhurnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waan igu cabdixakiin maxamuud shuruuca iyo weliba nuur xasan nuur oo idin leh tan iyo kulantay dambe nabadgelyo
barigaan isbarana wadna haboob ku yeeshee beerkii bay damqadayo buqoodo ku basaasee beerkii bay damqadayo buqoodo ku basaasee badda casbaan ku geynaya iyo jannaan ku siinaya bogayga waan ku saaraya badbaadood aragtiyo barwaaqon gaarnaan ilaahay kuugu maraya badda casbaan ku geynaya biyo jannaan ku siinaya bogayga waan ku saaraya badbaadood aragtiyo barwaaqon